bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weeraray saaka ee al-shabaab ay ka geysteen duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saaka aroornimadii baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose
dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo ka hadlay dagaalka ah wejiga labaad ee lagula jiro dagalabayaasha al-shabaab
midooda yurub oo shaaca ka qaaday in hub halisa ugu deeqi doono dowladda soomaaliya
guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka somalilan oo magaalada laascaanood kula kulmay odayaasha dhaqanka ah ee ka baxay magaalada caasimadda ee muqdisho
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed amaro adag duldhigay saraakiisha hoggaanka baariista hay-adda c i d da
wararka dibadda warkeena duhur maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
scotland oo dooratay ra-iisul wasaare cusub islamarkaana ka soo jeeda waddamada muslimka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiibayaal u diyaar garoobah iyagiyo faahfaahsan
waxaanu ku bilownay faahfaahino dheeraadaha ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerara saaka aroornimadii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen magaalada baardheere deegaanka baardheere ee aan iraahda ku yaala duleedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan abuukar deeyaha ayaa warkan faahfaahinaya
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab uu ka socdo deegaanka lagu magacaabo baardheere oo ku yaala koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalku uu bilowday kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka ee macwiisley ay kula haayeen halkaas waxaana labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan xubnaan ka tirsan al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka baardheere ee gobolka hiiraan ayaa la sheegay inay dhanka webiga uga soo tallaabeen doomo islamarkaana sidaa ay dagaalka ku galeen ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo dhinaca kala dagaalamayaasha al-shabaab dadka deegaanka qaar ka mid a ayaa sidoo kale xaqiijiyey in gurmad ka tegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barqanimadii maanta uu gaaray deegaanka baardheere oo dagaalku weli uu ka soconayo dhowaan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan uu ku dhawaaqay in goordhow uu bilaaban doono howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
kartayax oo warkaasi inoo faahfaahinayay dhinaca kalena al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay ku qaadeen deegaanka habaar sanguuni ee gobolka jubbada hoose sida warkan uu ku dheereynayo cali aadan axmed
warar ka imaanaya deegaanka baarsanguuniya ayaa sheegaya in aroornimadiisa ka dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi ay ku qaadeen deegaankaasi ka oo ku bilowday qaraxyo islamarkaana ay xigeen weerar toosa sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka jubbaland iyagoo ku sugan deegaanka baarsangooni wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadu iskacaabin ay ku sameeyeen weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baarsangooni oo ay ku sugnaayeen xero ciidan islamarkaana dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi kadib ay dagaal toosa la galeen ciidamada kuwa jubbaland ee daraawiishta ee kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya lama soo sheegin khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka dhashay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in iskacaabin ay kala kulmeen ciidankii ku sugnaa baarsanguuni maahan markii ugu horreysay dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan gudaha gobolka jubbada hoose ay weeraray ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin dagaalo ka tirsan gobolka jubbada hoose horay ay deegaanka ah janaac cabdalle ay ugu qaadeen weerar sidan oo kale ah
dhinaca kalena dowladaha soomaaliya iyo mareykanka ayaa ka wada hadlay dagaalka wejiga labaad ee lagula jiro al-shabaab sida warkan uu ku dheereynayo cabdisalaan juulo shaakir
dowladaha soomaali dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgallada militari looga dhan laga dan leeyahay ee al-shabaab waddanka lagaga saarayo waxayna dowladdu sheegtay inaysan howlgalladu istaageen ilaa iyo boqcag kasta laga saaro dagaalamayaasha al-shabaab la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal daahir xasan guutaale ayaa laanta afka soomaaliga ee v o e da waxa uu u sheegay in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay suurtageliyeen guulaha ay ciidanka ku gaareen muddada kooban waxay al-shabaab ka xoreeyeen in ka badan shan boqol oo kilomitir welina waxa ay ku daba jiraan ayuu yidhi kamaal daahir guutaale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in wejiga hore ee gulufka ka dhanka ah al-shabaab lagu dilay in ka badan saddex kun oo dagaalamayaal ah laguna dhaawacay saddex kun iyo todoba boqol oo kale oo dagaalamayaasha al-shabaab ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in al-shabaab laga qabsaday toddobaatan deegaan tuulooyin iyo magaalooyin dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in war-saxaafadeedkaasi in dalku kusii siqayo wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah al-shabaab safiirka soomaaliya ufadhiya safiirka mareykanka ee soomaaliya larry andre ayaa qoraal uu u diray v o e da wuxuu ku yidhi howlgallada ay soomaaliya hogaaminayaan waxay madax banaanida soomaaliya kusoo celiyeen saddex meelood meel dhulkii ay sida xun u maamulayeen al-shabaab soo afjaridda al-shabaab waa tallaabo kale oo horey loo qaaday dib u soo nooleynta buuxda ee soomaaliya dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaana waxa uu hadda ka socdaa qeybo fara badan oo kamid a gobolada dalka dagaaladaas ayaana waxaa inta ugu badan guulo ka sheeganaysa dowladda soomaaliya waxaana lagu dilay sida dowladdu ay sheegtay dagaalamayaal dhowr oo ka tirsan shabaab
midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday inay soomaaliya ay siin doonaan hub aada u culus islamarkaana ka halis badan kuwii horey midooda yurub ay u siiyeen soomaaliya madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa sheegay in hubka haliista ah ee loo diri doono dalal ka baxsan ukrain oo ay danaynayso taageero cusub oo hub ah inay siiso soomaaliya wadamo ay ku jirto isagoo ka hadlayay madasha amniga ee difaaca ee lagu magacaabo seshuman ee magaalada bruseles joseph brella ayaa sheegay inay jawaabta midooda yurub ee dagaalka ukrain ay bedeshay sida yurubta ay u arkaan amnigooda iyo difaacooda waxaana xaqiijiyay tallaabadii ugu horreysay taageero hub haliisa ay ugu siini doonaan soomaaliya dalal ay ka mid tahay dalalkan ayaynu saaxiibadanahay sidii soomaaliya oo kale waxay doonayaan taageero hub haliis ah sidaasoo kalena ahaanu u samayna ukrain waxaanu u samayn doonaa kuwo kale oo saaxiibadan lalnool ah sida uu ku yidhi hadalkiisa hadalka brela ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya qorsheynaysa wejiga labaada dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee hadda hadka ku jira muddo dhowr bil ah wejiga koowaad ayaa dowladdu ku gaartay guulo la taaban karo sida ay sheegtay midooda yurub wakiilkeeda u fadhiya dowladda dalkaasi midooda yurub xafiisyadooda bruseles lacagta guud ay ku fikirayso ciidanka soomaaliya ku taageerto midooda yurub ayaa gaaraysa soddon bilyan oo ganiga starlinka ama yuuro ah waxaana la qorsheyn doonaa inay ka qayb tahay mashruuca european peace facility
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa waxa uu la kulmay odayaashii dhaqanka ee ka baxay magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kula kulmay odayaasha dhaqanka ee ka baxay magaalada muqdisho qoraal kooban oo uu bartiisa facebook soo dhigay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif ayuu uga hadlay kulanka ay wada yeesheen isaga iyo odayaasha dhaqanka ah ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana ka tagay islamarkaana kasoo baxay magaalada ka baxay magaalada muqdisho kuwaasi oo ka qeyb qaadanaya xal uhelida colaada ka taagan magaalada laascaanood gudoomiye cabdirasaaq khaliif ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ah ee ka socda koonfurta soomaaliya in dhaqanka laascaanood ay diyaar u yihiin in wadahadal lagu dhammeeyo colaada ka aloosan magaalada laascaanood balse dhinaca somalilan nabadda ay ka hortageen in dagaalka ay ku sii wadaan magaalada laascaanood odayaasha dhaqanka ah ee ka baxay magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay ugaas maxamuud cali ugaas ayaa doonayaa in wadahadain wadahadal lagu xaliyo colaada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa amar culus u duldhigay hay-adda baarista c i d da ee soomaaliya ayaa ciidanka booskada soomaaliyeed sareeye guutafariin oo maanta ah booqasho ku tegay xarunta dambi baarista c i d da ayaa sheegay nidaamka faraqaadista iyo sidoo kale siinta dadka soomaaliyeed ee waraaqaha caddaynta dembi la-aanta ah inay shacabka soomaaliyeed loo fudo islamarkaana ayna jiri jooran wax qarashaad ah oo islamarkaana fuudaynah laga qaadayo dadka iyagu waraaqaha usoo doontaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan waxda baarista ee c i d da taliyaha ciidanka xooga soomaaliyeed oo ay ku heliyeen howlgalkan iyo weliba kormeerkan hay-adda c i d da taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa lagu amray dhammaan hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya hay-adda c i d da xafiisyadooda magaalada muqdisho inay qaataan abumarro uu soo saaray taliska ciidanka booliiska la xiriira inaana wax lacag dheeraada laga qaadi karin shacabka doonaya in loo fududeeyo waraaqada cadeynta ah ee ku saabsan inaana wax qofka muwaadinka soomaaliyad aan ulahayn wax dembiya
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi ah dalsan iyo muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda
dowladda dalka ireland ayaa iyadu waxa ay dooratay madaxweyne dalkaasi ka noqda islamarkaana anirada ra-iisul wasaare kii ugu horeeyay ee muslima scotland ayaa sheegtay in daaweyntan xisbiyada ka taliya dalkaasi gaaraan kuwa mucaaradka ee muxaafidka ay tartan ay u galeen cidda hogaaminaysa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi scotland ayaa noqonay ninkii ugu horreeyay muslim ah wadamada islamka kasoo jeeda islamarkaana qabta xilka ra-iisul wasaaraha dalkaasi baarlamaanka scotland ee tallaabadii xaqiijiyay in lunka lagu magac xamsi yuusuf uu bedeli doono nicola stragon oo in mudda si uu noqdo ra-iisul wasaaraha kuwa taasi oo macnaheedu tahay in qaranka uu yeeshay ra-iisul wasaarihii ugu daada yaraa iyo hogaamiyi ugu horreeya muslim ah ee dalalka ka mid ah galbeedka yurub ra-iisul wasaare ka noqda yuusuf oo soddon iyo todoba jir ayaa si dirqiya isniintii uga guulaystay hogaanka xisbiga scottish national party si u qabto jegada ugu sarreysa dalka scotland wuxuuna wacad ku maray inay dib u soo noolayn doono dadaalka istaagay ee scotland ku raadinaysa madaxbannaanideeda wuxuuna kadib xaqiijiya qalabiyadda codadka xildhibaanada u codeen shalay daacday si uu noqdo wasiirka koowaad waxaana la dhaarin doonaa maanta oo arbacaha gelinka dambe guud ahaana warkayda horrima idaacadda dalsan oo nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel